shan bilyan oo dollar lacag ka badana soomaaliya lagu leeyahay lacagtaasi ilaa aan meel saarno dalku dayn kalena ma qaadan karo maalgelin soo ku helaana waa ay adag tahay hay-adihii maaliyadda oo la dhiso oo la xoojiyo lacagahaas caalamku nagu leeyahay oo muxuu muddo dheer dhowr iyo labaatankii sano soomaaliya ay burbursadeen intaas sii kordhayo sii kordhayo maalinba muxuu ahaay dulsaarku uu sii korayay inaan meel saarnaana laga rabaa inaan hal mar soo taagno aan bixinno qasab maaha laakiin nidaamaa jiro lagugu aamin haddii nidaamkaaga maaliyadda la aamino oo siduu u shaqaynayo lagu qanco lacagtaas magideeda waa waa laga macaamilayaa waa laga macaamilayaa qaaraa la cafin doonaa qaaraa dib loo dhigi doonaa